waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin somaali
austrelia socdaalkaygu wuxuu ku dhignaa walaalo de kolley waxay soo casumay communitigan australia oo aniga inin farnaano joogo cabdikariin raas la yidhahdo imanka inaga maqan oo dee inaan kolley adigu barnaamijkaasi raacaf soomaaliga toog showiskan inaanu keenno oanu ka dhigno gobollo adigu gaara intii ilaahay nooga qadaro run ahaantii waxyaabaha imika aas baanu ka nimi waxyaabaha iigu mucjisada badan aanu ka nimi waxay tahay dadka reer australia weli kumaan arag intaan yurubiyo afrika maraayay iyo latin america mid siday isugu xidhan yihiin waxaanase kala garanaynin waxa u hooseeya waa bulsho aada isugu xidhan run baa wanaagsan oo aan sida loo kala qoqoban yahay aan ma garanaysaay sida yurub iyo de africa iyo loo kala asiaba loo kala tegey looma kala tegin waxaad moodaa inay weli u nool yihiin sidii lixdameeyadii iyo kontumeeyadii soomaaliya lagu loolaa inay wadankan haddana wadamada caalamka tegay ay u nool yihiin haddana isku xidhnaantoodii iyo isu imaatinkoodii iyo walaaltinimadooda ay mid tahay run ahaantii waxyaabo aad yididile ii geliya wanaagsan baan anigu ku arkay australia oo ah dad isdhex jooga oo wada sheekaysanaya oo wax wada cunaya oo kaftamaya dadkuna haddii isdhex joogu kaftamaya ma kala tagaba walaal oo aan kala qoqbnayn oo aan meel lagu kala xirxirin mid mid adigu waan arkay dee iska yadho cuqdaydaysanoo qolo walba la hiba inuu ku jiro ama dhinac walba la hiba laakiin waa mid aad u wanaagsan aaskii aanu maanta tagnayna mucjisadii iigu weyneyd intaan noolaa baan kusoo arkay xabaal saddex qof lagu wada aasayo ama laba qof noloshayda horena umaan maqal manaan arag ilaa u naxariista inaan ka dhintay aan ka tacsiidanayna ehelkii iyo qaraabadii ka geeriyooda in ilaahay samiriyay baan ka siiyo qof baa ka hooseeyey isaguna kasaru ahaa markaasaa laigu weriy imika saddex bay ahaan jirtay labaabaa laga dhigay hal hog baa laba qof sidii maarata dee dabaqida guryaha subxaan allah wallaahi bilaahi waan jiri dhacooda yacni dhulka uu waddankaasi haddana leeyahay bal u fiirso waa qaaradan oo gobola ama waddana markaa run ahaantii waxaan dadka reer australia leeyahay aad iyo aad iyo aad baa ugu ammaanantiin isku xidhkiina sida ay soo dhaweysanasaba aad baaii soo dhaweysana aad baa ugu ammaanantiin ilaahayna waxaan idinka baryaa inuu isku xidhkiina oo aad usii hagaajiyo afkii soomaaliga ahaa oo weli qof afkiisa uu yaro daciif yahayna maan arag waxaad moodaa inaad afkiina yaro adkayseen waa mahadsan tahay cabdigooda waxaad ka mid tahay dad yar oo soomaaliyahoo hadda lagu tilmaama afka soomaaliga inuusan lumin inay ilaaliyaan marka soomaalidu inta badan markay idaacadaha iyo telefishinada tagto siyaasadda iyo waddankii wax ka socda iska wartaa laakiin maanta waxaan ku leeyahay xaaladda afka soomaaligu waa sidee wallaahi horta kolba waa sidii loo dhigo laakiin markaad eegto inta bulsho soomaaliyeed ay nooshahay oo wadankii soomaaliya joogto afku lumi maayo afku inuu gurmo gurmo gurmo gurmo way dhici kartaa oo waanu gurmayaa runtiina wuxuu ku jira afafka ugu guridda badan leh imika ama yacni sii yani ilaa wuu soo gurmayaa wuu buuxay af soomaaligu guritaankiisu imika dhaawac weyn kuma hayo afka soomaaliga dhibaatada haysataa waxa weeyaan saddex wax waad arkaysaa inuu dhaawac gaaray afkii soomaaliga saddexda waxna waxaa ka mida uga horeysa horta qaxan ummadda soomaalida qaxday ay tagtay dhul ay minority ku tahay ama ay ku tira yar tahay dadka laga tirada badan yahay ay tahay marka caruurtii iyo dadkii yaryaraa ee meeshii tegey ay afkoodii ka tageen oo ay yani markaa la qabsadeen ama ay barteen afafkii wadamadii ay tageen kasa kow dadkii waaweynaa iyaguna qurbajoogaha qurbaha ku raagay oo aad moodo inuu afku intii ay yani inay ilaaween oo kelmaduhu markay kusoo dhacaan inta qoslo ku yidhahdo kelmadaa soddon samaan maqal ama afartan sana maan maqal dadkii wadanka gudihiisa joogay iyaguna ama dadkii soomaaliyeed ee soomaaliya gudaheeda joogay oo iyaguna aad arkayso in ay yimaadeen ereybixinno cusub laakiin haddana inta ay maansada soomaaliga ee afka u nooshahay waxaa laga yaabaa inaanu dhaawacmin inkastoo dhaawac weyn oo aad dareemaysaa uu ku yimi maansadii soomaaliga iyo curinteedii waa gartay waxaad tidhi afka soomaaligu ma gurmayo ama wuu gurmayaa laakiin ma baaba'ayo inta soomaalidu ay nool yihiin wadankii laga yaaba afku inuu kasoo jira laakiin qurbi joogta hadda waxaa soo baxay jiilal cusub oo loo bixiyey say wallaahi baad maqashay marka jiilalkeenan waa weyn labaatan soddon sano kadib weli ma laga yaabaa qurbaha in looga hadlo af soomaaliga haa haddii imika wax laga qabto haddii waxba laga qaban waayo kolley wuxuu iska noqonayaa af la odhan jiray af soomaaliga oo kelmada ka sii jiraan laakiin inta loo kacaya ama ma garanaysaa ay samaysmayaan dhalinyaro iyo guruubo iyo kooxo celiya ama ma garanaysaay ilaaliya afka soomaaliga haa waxaana laga yaabaa haddii abaabul badan iyo gubaabo badan iyo isku xidhnaan fara badan in la sameeyo oo carruurta iskuuladii loo furo oo lagu dadaalo dadkan qurbaha u soo baxay inay af soomaaliga carruurtii ku ilaaliyaan saddex boqoloo sanood kadib inaa soomaaligu sii xoogeystaan laga yaaba xitaa waa gartay dadka soomaalida ah oo qurba joogta aad aragtay oo qaar badan aad ama ingiriiska ama australia ku aragtay muhiim ma u haystaan bay kula tahay in af soomaaligu yahay afkoodii hooyo oo ay tahay inay caruurtooda u gudbiyaan waxaad maqashaa mararka qaarkood waalidiin le ilmahaygu hadday af carabiga qur-aanka ii bartaan wax kale uma baahnay marka aragtida ku saabsan dadka soomaalida ee afkooda see u aragtaa wallaahi walaal bulshada soomaaliyeed markaa eegto boqolkiiba sagaal sagaashan nin walba inuu afkiisii barto caruurtiisa afkiisa ku hadlan wuu doonaya in ilmihiisu af soomaaliga isagoo waddanka uu joogana marka ama uu ku dhashay dibadda ah ama qurbaha ah afkiisii barto inuu ka af soomaaliga bartona way jirtaa waalid iska yaraa maangaaba oo iyagu caruurtooda af ingiriisi kula hadla yidhaahdana ilmahaygu inaanu af soomaaliba ku hadal baan doonayaa waa fura ku tiris laakiin qof walba soomaaliyeed oo qurbo u soo baxay wuu rabaa inuu ilmihiisu af soomaali ku hadlo way isugu faanaan in ilmahaygu af soomaali buu ku hadlaa hooyada imika run ahaantii berigii hore maya laakiin imika markaad eegto ilmaha af soomaaliga ku hadlaya hooyadii aabihii way ku faanaan way kaxeeyaan goobaha ragga isugu yimaadaama dumarka isugu adeegeeyaan tusaan inuu ilmahoodu af soomaaliga runta ku hadlaya haddii loo dadaalana wuu ku hadli karaa waanu ku gabi karaa marka waxaan qabaa wax waliba waxay ku xidhan yihiin afkii wuu dhaawacmay yani muu baabiin imika laakiin waa la dhaawac tiri karaya dabaqabashana wuu leeyahay laakiin cidda aanay weli ka dhaadhacsanayn in af soomaaliguba uu yahay af jiraba hadda waa afkiisii hooyo waa maamuladan soomaaliya meel kasta ka jooga oo aanad arkayninba nin u dhaqdhaqaaqa meel walbana waan ka sheega idaacaddana waan jeclana ka sheego madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isagu af soomaaliga walow in dambe malaasina ka yara gaabshay laakiin haddana way jirtaa ninkaasoo keliyuunbaa u dhaqdhaqaaqo af soomaaliga juhdi iyo lacagba geliya waa gartay maadaama aad warbaahinta wakti badan kusoo jirtay telefishina barnaamijad kule hadda waxaad ka dhawaajisay in dhaliilo iyo mararka qaarkood social mediaha lagaaga soo jeediyo haddaad lahayd taleena bay iga dhigeen facebookyada baryahan waxaa ku jirtay kilib yaroo cabdi goodoo leh tigi mar laga hadlaya arrimaha somalilan soomaali ama sida doona ha u dhigeena soomaalida waa inaanu si fiican uga go-naayo waa inaanaan sheegan oo waxyaala noocaas marka kilibkaas dabcan waad aragtay baa ulta ma wax been laga turjumayba ma wax laysku kakabayba sidee u dhacday sideese loo turjumay horta walaal markay noqoto kala qaybinta kiliibka haa waa laga been sheegay kiliibka waa la gogooye haddaan hadalkaaga inta xun soo gogooyo isku rakibo dee waxay noqonaysaa wax beena haddaba su-aashaas aad bay iigu badatay lakiin waxaan jecela maanta inaad waktigiisiisa inaan ka jawaabo niihow marka ugu horeysa waxaan tegey shirka aan ka hadlayay dadkan wax magaratadahe facebooka ku qaraabsada ama arsaaqada ka doona ayaan maanta doonaya inaan la hadlo dadka caqligeli way fahamsan yihin waxan laakiin waa inta kelibada jarjarta ee dadka xumahooda doonta weligay umaan jawaabin iyagana u jawaabi maaya laakiin bulshada soomaalida ma doonaya inaan la hadlo ka dhaadhiciya dee siday wax u jireen ilaa qofkii wax laga sheegaya waa anigoo one side information bay hayaan somaliland society in europe shir ah baan tegey waxaan la hadlayay horta wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed especially gaar ahaan waxaan la hadlayay dowladda somaliland markay arkayaan arrimaha muhiimadda guude aan ka hadlayo kow mar kale waxaan idhi ninka koonfur ka yimaada labaatan dollar baa laga qaadaa lixdan dollar baa laga qaadaa bulsho weynta soomaaliyeed inay loo sinaado meesha oo dadkan qurba joogga ah ee dadka caawinaya ay u sinaadaan ninkaas yacni heerarka aan ka hadlaya inay ogaadaan kitaabku maaha kii ilaahay marka kitaab waa inaf carabiya ma og inay meeshu bilaa kitaab tahay buu sheegay ma maamul soomaaliyeed oo kitaab ummadda ku xukumaad aragtay walaa waa ma jiro kitaabkii ilaahay markaynu ka tagno buug yacni sharci ma maamul soomaaliyeed sharci ku dhaqmaynu arag nin waliba wuxuu doonaa buu sameeyey waxa aan bilaabay oo imikadan aan kuu sheegayaa reer australianay u sheegayaa dadka waxaa kala hayaa waa afar mishaar qolana four point five baa lagu mashquuliyey qolana ictiraaf baa lagu mashquuliyey dadka dad baa kala haya war soo fadhiisa miiska aynu wada hadli waay heshiinna ila dood waxa aad qabto iyo waxa aan qabo aynu ka doodno bal horta caqligan yar ee inala midka ah ina wareeriye intaynu iska dhex saarna aynu doodno waxaa ilaahay idankii toban dowladoodoo la ictiraafay ha soomaali ha samaysato laakiin in lagu dagaalamo uun inaan afkanina lumin isirkuna lumin dowladu qiimamo le walaal waxa ka xunoo lasoo wadaa waa in soomaali la kala kaxeeyo isirkii soomaaliyeed in la kala kaxeeyo taasina dhici mayso isir soomaaliyeed weligii kala tegi maayo qofka wax magaratadee cabdigood kuul wareegaya war cabdigood haddii maanta ilaahay awood u siiyo shanta soomaaliyeed waxaan suu keeni lahaa khasabkii diidana kurtaan ka goyn lahaa waa garta laakiin inta yar ee kilibka la soo geliyey waxay leedahay ama ama ku jirtay adoo leh soomaaliya inta aad leedihiin walaalaan nahay de ictiraaf ma helaysaan marka walaalaan nahaydan joojiya ku jirtay kilibka walaalama nihin baan idhi haddaynu walaalanahay dee waa walaalaheena aynu la joogno soomaali weyn erey ka qiimo badan oo la odhan karaa miyuu jira ereyga la goynaya waa kaa eeg hadda wax magaratadii weeyaan war ninaan walaal miyuu kala go'aa horta dee walaal ma kala go'o wuu kala cadhoodaa adna qir inaan kaa cadhooday oo somaalilanda baxay horta oo ha idafirin dee dee anna inaan cadhooday qir isir ma kala go'o dee ma kala tago markaa bal ninka halkaa xumaan ka raadinaya uurkayga hadduu ogyahay soo dhifran maaha haddaynu walaalaheena yihiin dee aynu la joogno walaalama kala go'aane soomaalina kala tegi mayso marka horta kelibada la jarjaraya waa kuwaasoo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali